ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maanta si rasmiya ula wareegay xafiiska kadib markii shalay baarlamanka soomaaliya ay ansixiyeen ra-iisul wasaarahaasi ra-iisul wasaarihii hore ayaa si rasmiya xil wareejintaasi u sameeyey maanta iyadoo munaasabadda xil wareejintana uu joogay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba ra-iisul wasaaraha cusub cumar cabdirashiid oo waraysi gaara siiye v o eda ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka gaarsiin doonta doorashada wuxuuna dhanka kale ballan qaaday in uu ka baaqsan doono khilaaf ka dhex dhasha isaga iyo madaxweynaha cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa khadka teleefoonka ee muqdisho kula xiriiray ra-iisul wasaaraha cusub ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilka cusub ee maanta uu la wareegay
waa dareenkaygu waa wanaagsan yahay waxaan runtii kala ah in wax badanoo walaaga la sameeyey haddii laa yidhaahdo ama inaan meeshaas kasii qaado kaabo insha allah aan gaarsiiyo hadafka aan higsanayna labada kun iyo lix iyo tobanka halka mesa camar waa xajwaan adigu shaqo badan oo baaxadda waa la qabtay waxaa doonaya inta dhiman inaan dhamaystirno haddii laa yidhaahdo wax howlaha kaleeto aan wada la bilaabay intaan bilowno inaan ka gaarsiino waktigeeda hadda kooban ee xaray ee ka dhiman labada kun iyo lix iyo tobanka waa tahay maaha markii koowaad ee xilkan lagu magacaabo hore ayaad u soo martay marka waktigii hore iyo waktigan maxay ku kala duwan yihiin ra-iisul wasaare runtii waktigii hore aan ra-isulwasaaraha noqonayay waxa wata ogeyd heshiin ka timid heshiiskii joogidkii lagu sameeyey markaas t o g d iyo a r s t oo islamic courtska ay ku jireen ayay ahayd dowlad wadaaga lasoo sameeyey markaan halka imaanana dee waa og tahay qaybtii maxkamadaha inay kala jabeen oo ay dardaamyadii awal yani heshiiska intii qaadatay iyo intii jidada meeshaas oo ka dhacay dagaal ba-an haddii runtii dagaalkaas la xogsoeyey in wax badan oo markaas la qaban karay dib u dhacaan sababtoo ah dagaal baa dalka galay dagaal markaas la daajin karu ahaa xadii isaha magaaladaha laakiin haddana lagu adkaystay qoonkii hadda kasoo horjeeday iyo qoonkan hadda shabaab noqday marka ilahi xamdigiisa weye hadda xaaladda waa ka degan tahay intii waa ka wanaagsan tahay kolley wixii maalintaas la qabtay ayaa horta asaas o meesha maanta lasoo gaaray runtii haddaanan maantaas juhdi badan la gelin lahayn yani in magaaladan runtii la xoreeyo oo laga dadka laga qaado oo hadda ciidan la dhasho waa sahlana iyadoo haddana dagaal lagu gelin ciidan la dhasho intaasoo dhan markayna soo maray hadda waa markaa dowladda dhowr ay soo bedelay sideedana dowladnimadu waa qorsdka orodka qorskudiibka kaleeto waxaweye mad baa qola waxaad gaarsiinaysaa qolayto haddana meeshaas ka qaadaysa waxaad gaarsiinaysaa in meel kaleeto ka wanaagsan waa tahay marka alxamdulilah wakti waktigaas ilaa hadda wax badan baa isbedelay waan rajeynaynaa inta dhiman inaan ku dhiman waa tahay waxaad ra-iisul wasaare ku dhawaaqday inaad soo dhisaysid xukuumad taya leh marka bal nala wadaaga xukuumaddaadu nooc ay noqonayso iyo tirada golaha wasiirada ee xukuumaddaada ka mid noqon doona
hadda yani waktiga harsan isbedel weyn oo structural ah ay ku saabsan tiro wasiiro in aad kudhiy ama aada horta had laga geli karo hadayaan oo waxa waktigeeda haray waxaa la rabaa waxna continue inay noqdaan dadku waxa laga yaaba qaar inay soo noqdaan qaar inay ushirasoo yimaadaan laakiin mar kasta wixii imaanaya oo waxay ku sala imaan doonaan waaqiciga siyaasadeed ee jira dalka ka jira marka asaan wax kusoo salaynaa rajeynayna haddii layaado in meeshaan dadka siri karaa la keeno wa tahay wale siyaasiyana dee dalku waa ogtahay stage waa dhiman stagekaas dhiman kasoo qaadan kara dhameystirkeeda dastuurkan soo socda kumeelgaarka in laga saar dadka ka noqon kara iyo ciidankan qaranka soomaaliyeed oo kala daadsan maaragtay ciidan meelo kala joogaan sidii loo malin lahayo ciidan kaloon waxaa laga soo daraa wa tahay marka waxaan u gartay in waxaan u gartay marka golahaaga wasiirada cusub inaanay ka madhnaan doonin kuwii hore iminka xilka banaynaya wixii adigu qaan qaan qoonkii hore wali hadda ay watashigii waa ku jirnaa wax u diidaya inay soo noqdaan ma jirayso laakiin kulleyba waxay ku xidnaan doontaa xabkooda tashiga u dhaco saasaa asaasa adigu wixii xildhibaanada madaxweynaha xildhibaanada muxuu ahaa arrimaha bulshada dadka bulshada qeybaha kala duwan dowladyada waxaaso dhan walba tashaa la sameynayna insha allah waxaan ku dadaalaynaa xukuumad yacni gaarsiin kartaa ka saari kartaa kubeelgaarka dastuurka maxaa jira runtiina gaarsiin kartaa doorashada loogu talagalay inay dhacdo waa tahay ra-iisul wasaarihii hadda la riday riditaankiisii waxaad ogeydeen baarlamaanka soomaaliya uu ku kala qaybsamay oo waxaa jira xildhibaano badan oo madaxweynaha ka soo horjeeda oo ra-iisul wasaarihii hore taageerayey xubnahaasi ma dhici kartaa inaad golahaaga wasiirada kusoo diraysid
hadalkaygii runtiisaan udhiga wuxuu ahaa waxa aan soo dhisaynaa waxay waxay yani ku samaysaan doontaa waaqiciga siyaasadooda jira
waata anoo hadda aan faahfaahin udhigeynin waaqiciga siyaasadooda jira uma wax lagu soo xuni doonaa hadii la yidhaahdo waa tahay runtii hadda waa hadda waa waqtiga baarlamaankii shalay runtii aqlabiyad waxlaaya isiyeen oo wanaag runtii inuu baarlamaanku runtii ku gudoobi karaan qof aysan qaybsanaanta maaragtay aysan ahayn qaybsanaan maaragtay wixii qormada dadku ay ku gudoobi karaan waan rajaynayna insha allah xukuumadda markaa keeno leh waa tahay in sidoo kaleeto aan rabno maaragtay cod fiican boqolka maalmood ee ugu horeeya maxaa kuu qorshaysan ood ahmiyadda koowaad iyo talabaad iyo tasaddexaad aad siinaysaa runtii labada adigu ahmiyadaha waxa weye xasiloona siyaasadeed ma leedo xasiloona siyaasadeed ma leedo markaan ku leeyahay ma aha arrin yani ay yani si xasiloona dhexdeena iyo ma ahan xasiloona siyaasadeed waxa weye in la dhamaystiro statiskiisina dalku inuu cagaha wada dhigo yani waxaa moodaa wax badan in inta kore ay ka nooshahay in dalku intii awoodda hoos soo dejiyo ay noqoto yani xasilooni siyaasadeed oo maaragtay siyaasada shacabka shacabka loo madax banaaneeyo runtii inay gaaraan in ninka degmada masalaya kan masalaya dowlad goboleedka kan masalaya dowladda qarankaah ee federaalkaah inta ay yeeshaan shacabka awood ay kusoo noostaan marka taasaan ka shaqeynaynaa haddii la yidhahdo boqolka dhumada ugu horeeyana dee waxa weeye waxaad saa u bilowdid bay ku ximaanaysaa dhamaystirkeeda waa markaas tahay maalmood muhiim waxay noqonaysaa in runtii si fiican loo bilaabo arrimaha aan eegsanayna ah xasilooniga adkeynta amniga iyo in doorasho loo dareemo haddii la yidhahdo loo kuna lix tobanka waa tahay muddada xilkaad haynayso labaatan bilood bay n a- ayaa lagu sheegaa oo labaatan bilood baa kaaga dhiman n hawsha taallana n dadku waxay leeyihiin waa tii loogu talagalay afarta sano adiga markaa maxaa kaaga qorshaysan in n eh, dastuurkii eh, afti loo qaado la dhammaystiro doorashona laysku diyaariyo sideed arrimahaas u wajahaysaa runtii haddii waxa weeye horta guddiyadii muhiimka u ahaa dastuurka iyo dalkaba in ay qayb ka ahaadaan ayaa hadda waxaa la dhaafeeyey tii dastuurka waa lasoo sameeyey oo hadda taas waa waa waa waa la magacaabay xataa xubnaheedii hadda waxaa dhiman tii boundary of relationka ama xuduudiyada iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo federaalka iyo gudi ahaa hadda waa la dhaafiyey ayadana baarlamaanka intii arag waa la dhaafiyey tii electoralka oo doorasho ayadana waa la dhaafinayey marka labadaas waa inaan horta si degdeg xukuumaddu markay fadhiisato waxyaabaha ugu horeysa ay sameynaysa waxa weye in xubnaheedii ay runta xusho u magacaado si baarlamaanka ugu ansixiyo kalfadhiga hadda bay ku jiraan inta sanamaan kadibna hadee inaan galno muxuu ahaa sida xubnahaasi ay u shaqeyn lahaayeen guddiga saddexda guddi oo runtii yani u ah qeyb weynka ah yani sidii loo gaari lahaa hadafka la hiigsanaya waa tahay n dadka qaarkood ra-iisul wasaare waxay ku doodayaan in hawsha taalla oo weyn darteed aanay wakhtigaasi yara dhiman aan lagu dhammaystiri karayn oo ay dhici karto in n madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo idinkuba in muddo kordhis la sameeyo n arrintaas maanka ma ku haysa runtii annaga hadda jadwalka aan ku shaqeynaynaa ma aha jadwalkaas haddii sida runtii waa in si xawliya lagu shaqeeyo weye waxaan rajeynaynaa haddii la yidhaahdo haddii labada kun iyo shan iyo tobanka stateska hadda dhiman la dhamaystiro dastuurka reviewga lagu hayona la dhamaystiro labada kun iyo lix iyo tobanka markaas rajo waxaa jirta in inta kaleeto waxay u adkaan doonto oo runtii aan isleeyahay wakti way qaadan kartaa oo arrinta in sensuska la sameeyo tira tirkoobka iyo referendumka labadaas oo dastuurka aftida loo qaadayo iyo tirkoobka dadka lagu sameynayo iyo tirkoobka ah imisa ayaa yani ah in ay codeeyaan ama ay ay ay codayaan dastuurka ama doorasho galaan adiga taasaa laga yaabaa logisticadooda iyo trainingka dadka ka qayb qaadanaya inay xoogaa wakti qaadato laakiin haddii la yidhahdo waxaan ku dadaalaynaa waxaasoo dhan inay adiga labada kun iyo shan iyo tobanka stateska noo dhaweytirayin constitution review dhamaadey markaas
waa tahay dowladda waxaa iminka laba sannadood uga lumay khilaaf laba ra-iisul wasaaraha la bedelay adigu ra-iisul wasaarihii saddexaad baa tahay horey ra-iisul wasaare aad usoo martay siyaasadda soomaaliyana muddadii lasoo dhaafay aad baad uga warqabtay waad la socotaa dadka soomaalidu way ku daaleen khilaafka madaxda soomaalida marka mar haddii iminka xilkii aad qabatay maxaa ballanqaad ah oo aad dadka u sheegaysaa in adiga iyo madaxweynuhu aad aydaan isku dhacayn oo aad wada shaqaynaysaan sida dastuurku qabana u wada shaqaynaysaan war insha allah saasaan ku aad labadeena waxaan maanta kula joogenahay wax khilaaf damata dalka hadda ma awoodi karo insha allah waxaan rajaynaynaa in aan inta hadi runtii maaragtay aan wax khilaaf ah aysan dhicin afkaar iyo fakar banakaanku dalka waa ku kala duwan yahay laakiin taas ma aha inuu khilaaf dhicin doono insha allah waan rajaynaynaa maanta dalkan yani labadan sano harta labatanka bilowda haray in aan ku qubaysana insha allah sideganaan xasiloonaya wada tashi iyo wada shaqeyn ay ku jirto waa tahay xilligii aad ra-iisul wasaaraha ahayd xukuumaddaadii hore waxay ku lug lahayd heshiiskii xadka dhinaca badda ee kenya iyo soomaaliya ee heshiiskii isfahamka ahaa waad la socotaa heshiiskaasi dood badan baa ka dhalatay baarlamaanku waa kuwii diiday iminka dowladdan rasmiga ee soomaaliya waxay dowladda kenya ka gudbisay dacwad ku aadan arrintaasi oo maxkamadda qaramada midoobaa loo gudbiyey dad fara badan xukuumaddaadii iyo adigaba farta idinku fiiqayeen heshiiskaasi oo mugdi badan baa ku jiray iminka ra-iisul wasaaraad noqotay maxaa arrintaasi iminka kaaga qorshaysan horta adio runtii habka dadka ay udhigayeen horta dadka arrin khalada la gaarsiiyey sida hadda ay dadku qaateen ama sida loo dhigay sida arrinta muslimiinta u dhacdayna waa kala duwan horta annaga waxa aan raadinayna waxay ahayd dadka soomaaliyeed ee laba boqol iyo labada boqol oo mile nautical mile ay ku eg tahay in lagu daro oo saddex boqol iyo konton laga dhigo taasaa sababtay in wadamada badaha xuduudyadana koos ku jira ayaa jira sharciga u degana un-ka oo ahaa labadii qoloo bad wadaagta ah inaysan dhibaato isgaarsiin waa inay wax wada siixdaan bay ahayd un-ka qayb ka ahaa wixii aga nagu yani noo keenay arrin runtii markii ninkii jogole cabdullah qayb ka ahaa wixii noo keenay oo yiri maaragtay wada siixa waa muhiim taasna waxaa example u ahaa yeman annaga iyo yeman xuduud badeed baan leenahay waxaan kala siixana ma leh haddana markii yeman ee xuduudkii ay xareysay ee ku xareysay badda waxaa caddaatay inay runtii violation ku samaysay xuduudka dacwaan ka geeni doono damian horta waxaa dacwada qoray oo tii kenyana ay yiri waxba kama jirto tan yemanna runtii diiday siday wax u qoreen runta waa markaas ahaa ka taasna xuduud sheekaasna waa dhamaatay sababto ah heshiiskii maalintii la gaaro wuxuu ah inuusan qofna qofka kale ku xadgudbin sida ay waxyeen markii ay kenya xareysay oo ay u xareysay inay leynka sidii u ahaa iska duwan ka dhigtana waraaqda wixii qoray oo yun ku qoray anigu ahaa yeman markii ay violationka samaysayna qofkii waraaqda qoray anigu ahaa oo iyo runtii yeman ma jirto mana ka yeelin sababtoo ah dhulkii waxay kadisa qadara iyo dhulka soomaaliyeedka udhexaysa marka arrintaan runtii annaga waa difaacnay intaan joognana shalayna waa nahnay maantana waa leeyahay runtii inta aan joogno taaka dhul soomaaliyeeda ama bad soomaaliyeeda oo kula kaleta ay qaadanaysa xalaylaada ma jirayso waa tahay marka arrintaas waxaa labada dana ogaadaan inaysan runtii sida hadda dadku ay loogu sheegay iyo sida ay tahay ay kala duwan tahay
waa tahay ugu dambeyntii ra-iisul wasaare inta aan xilka lagu magacaabin waxaad ahayd safiirkii dowladda soomaaliya ee maraykanka magaaladan washington baad nala joogtay bal waxaad si kooban noogu sheegtaa maxaa hirgalay tan iyo markii safiirnimada lagu magacaabay bishii julaay ee sanadkan iminka dhammaanaya xiriirka soomaaliya iyo maraykankuna waa sidee wallahi runtii waxay la tahay sidii aan meesha utagay xidilka soomaaliya iyo maraykanka runtii meel aada horasu gaaray waa og tahay in labaatan iyo saddex sano ay u dambeysay xidilkaas in uu soo noqdo in markii aan xidilkii aan soo celinay maanta runtii xidilka ayaa laba wadan oo heerka ugu sareeya ka wada hadlaya intii hadda aan joogay oo aanu fadhinay madaxweynahan waayo meesha laba boyoti new york shirkii iyo tii shirkii africa iyo sanadkii intaas waxaan hadda aan ka hadalnay oo maraykanka kala hadalnay oo runtii noo hirgashay in maanta package waxayna ila tahay waa imaan doontaa dhawaan sideeda waxyaabaha waasaan dhahay laga shaqeeyaa markiiba lama arko laakiin package oo waxbarashada ah ayaa hadda dowladda maraykanka yacni ay ay ay runtii maaragtay noo ballan qaadeen aan rajeynaya haddii ilaahay elektrooyinka soo socda in la hirgelin doono waa taakash wuxuu noqon doonaa shan sano lagu maalgelinayo runtii waxbarashada ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed runtii waxaa wax ku garan doonta intaasoo kumaan kun oo arday ah runtii ku heli doonta imtixaaniin oo maaragtay free ah iyo waan rajeynaynaa maanta carruurtaas iyo maanta joogtaa iyo kuwa hadda dhalanaya inay helaan waxbarasho sababtoo ah waxbarashada waa hadafka weyn uu dalka leeyahay waxa maanta xabad iyo dab iyo afka ka dhacaya runtii waxa weye dad aqoontii ay u hooseyso maanta nin aqoonna intaad soo wadatid qof kale maanta iidil ama qof xabad ku dhasho ma keenayo marka waa rajeynaynaa insha allah inaan maanta qof soomaaliyeed waxbarno si ay adduunka ula tartamaan dadka wax maanta dalalkooda maaragta hormariyay dhinaca kalena ra-iisul wasaarahii hore ee xilka baneeyey cabdiweli sheekh axmed oo waraysi gaar ah isna siiyey idaacadda v o a ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusubba ugu baaqay in ay wada shaqeeyaan oo ka feejignaadaan khilaaf cusub cabdiweli wuxuu waraysigan sidoo kale uga hadlay khilaafkii isaga iyo madaxweynaha ee sababay inuu xilka waayo iyo talooyinka uusoo jeedinayo ra-iisul wasaaraha cusub iyo weliba wuxuu noqon doono mustaqbalkiisa siyaasadeed isla cabdicasiis xuseen cismaan ayaa ra-iisul wasaaraha hore cabdiweli sheekh axmed khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal sida uu maanta yahay dareenkiisu cabdilcaziz waa mahadsan tahay runtii dareenkaygu aad buu u sarreeyaa aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaad faraxsanayd waxaa weeyaan in aan muddo soo hayay xilka ay mar walba tahay in xilka uu meerto yahay oo qofna uusan weligii meesha joogayin waxaan ku faraxsanahay intaas aan joogay inaan shaqo micno leh qabanay aniga keliya ma aha aniga iyo xukuumadda iyo dawladda oo dhan baarlamaanka iyo cid walba marka markaan gadaal fiiriyo waxaan arkayaa inaanu wax qabanay walow ay jireen caqabado oo dalku awooddiisa dhaqaale iyo awooddiisa filimeed iyo waxaasoo dhan iska yar yihiin laakiin markaan fiirino xagga amniga shaqada laga qabtay xagga dib u heshiisiinka iyo dhismaha dowlad goboleedyada waxa laga qabtay xagga adeega wixii laga qabtay runtii aada iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanaa maanta markii warsinta lasoo koobay meesha laga bixiyey waxaa dadku wada qirayay in wax la qabtay taasaan ku faraxsanahay in horey loo socdo oo laga gudbay waxoogaaga yarkahayna soo dhexgaar oo si xaraga leh oo aan wax dareen xuna aan heedin looga gudbayna aad iyo aad baan ugu faraxsana waa tahay marka saaxiibadii oo dhan baa maanta isu yimid
waa tahay marka kolley bixitaankaagan mudane waxay dhalatay ama ay ku timid kadib markii adigii madaxweynuhu aada isqabateen markaan bal markaad dib u eegto khilaafkaasi adiga shaksiyan ma kula tahay in laga baaqsan karay khilaafkaas
run ahaantii waa laga baaqsan karay waxaan laga baaqsan karin ma jirto laakiin waa uu dhacay wuxuuna ku saabsanaa un ra'yi lagu kala duwanaa iyo sida dasbuurku loo fasirayo lagu kala duwanaa ayuu ku saabsanaa mana ahayn markii ugu horreysay ee khilaafkan uu dhaco waxaad xusuusan kartaa in toban in ka badan toban ra-iisul wasaare iyo toban xukuumadood ay isbedeleen oo la bedelay tobankii sano ee ugu dambeysay marka runtii waa mushkilad na haysata oo la doonahayo in cashar laga barto oo aanay soo noqon mar dambe leanna kharash badan bay ugu fadhisaa dalka in sanadkiiba mar xukuumad la bedelo oo lagu kharash gareeyo ama lagu bixiyo laba ilaa saddex bilood in xukuumad la rido mid cusubna lasoo dhiso muddona lagu bixiyo in xukuumadda cusub ay la qabsato markii ay la qabsatana la rido marka waa runta mushkila dawladnimadeena haysata loona baahan yahay in la soco marka ma aha khilaafkan in loo arko wax xun waa laga cashar baa laga baran karaa waa laga faa'iidaysan karaa waana la fiixi karaa waxaanan usoo jeedinayaa madaxda qaranka baarlamaanka in arrintaas cudurka ah ee soo noqnoqday la soxo waqti dambe uusan dalka uga lumin waa tahay adiga iyo madaxweynuhu intii khilaafku jiray marna labadiinu keligiin ma isku noqoteen sidii labadiinu aada xal u gaari lahaydeen ha waa isku noqonay marar badan marar badan baan isku noqonay waa wada hadalnay marar badan waa isku soo dhawaanay runtii oo waxaad ugu muuqatay inaan xalinay mushkilada haddana wax unbaa kala bakaday marka waa isku soc waa waa waa isku keliyeysan waa tahay laakiin dadka qaarkood waxay sheegaan madaxda soomaalida kala aragti duwanaanta dhex marta way xallin karaan ee badanaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kooxaa dhex eh, daba yaacaya kuwaasaana mushkiladda keenaa la yidhahdaa adiga ma kuu muuqata arrintaas waxbaa ka jira waa jirtaa oo hadee yani dhugata dhul dhaantay eh, dhex socodna waxa- waxaa la odhan jiray dhugata geel dhaantay dhex socodna dhul dhaan Eh, dhex socodku waa jiraayo mar walbana waa jirayaa laakiin haddii runtii eh, qaabka shaqada hadda ka dambe la soco oo cid walba waxa ay qabanayso eh, qaabka dastuurka eh, u dhigayo loo raaco eh, waxaan u malaynayaa in la yareyn karo eh, khilaaf iyo isku qabsi dhaca waa tahay kolleyba marka dhex socodku wax ka faaidaysa waxaa weye markay midmadow ama grey area waxaa la yidhahda ay jiraan waa tahay marka mar walba way ka faaidaysanayaan laakiin waa jirtaa taas waa tahay iminka ra-iisul wasaare cusub ayaa ku bedelaya oo horeyna shaqadan usoo qabtay een, maxaad adigu shakhsiyan ka filaysaa een, cumar sharmaarke cumar waa nin waayo araga waa nin eh, shaqada soo qabtay oo yaqaana oo weliba muddo hayay ilaa laba sano in ku dhow waa nin eh, haddana xil weyn ka hayay oo safiir ahaa waa nin siyaasi ah Eh, waa uu yaqaanaa waxa hor yaalla shaqada hortaalla wuu yaqaanaa dadka wuu yaqaanaa eh, imkaaniyaadka iyo awoodda jirta wuu yaqaanaa marka waxaan eh, isleeyahay waxbuu qaban doonaa haddii alla idin isaga iyo madaxweynaha wada shaqaynta dhex mari doonta een, ah, maxaad u malaynaysaa een, maxaa casharoy ka baran karaan een, ah, ah, adiga iyo madaxweynaha khilaafkii een, idin dhex maray yaaka markii aan xilka wareejinaynay madaxweynuhu waa uu jeeday waana ka hadalnay rugtii aniguna waa ka dardaaran waxaan eh, ku yidhi eh, madaxda eh, prime ministerka xilka la wareegay iyo madaxweynaha iyo madaxda kale ee joogtayba dalkeenna wakti kama lumi karo waktigaynu haysano waa cuduri weye ummadeenu baahi bay u qabtaa dowladnimo iyo xukuumad shaqaysa baahi weyn baa loo qabaa marka in eh, mar walba la isu tanaasulo waxa eh, khilaafka keenayana marka horeba si wanaagsan looga hadlo oo si fiican isula eh, meel dhigo aan lagu kala xishoon waa tahay eh, oo si fiican looga xaajisto taas eh, ayuu dardaarankeedu ahaa waana rajaynayaa in casar weyn laga barayuuna eh, waa ka hadlay oo uu yidhi casar baanu ka baranaynaa ra-iisul wasaaruhuna hadee isaga laftiisa waa soo martay hadda ka horo marka waxaan malaynayaa casharo badan uu hayaa marka waxaan eh, rajaynayaa in wax laga faa'iidi doono Eh, dadka qaarkood eh, ra-iisul wasaare waxay leeyihiin een, waxa habboon in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la helo intii ra-iisul wasaare iyo madaxweyne mar kasta iska hor imanaya oo dastuurkan uu dabrayo ay een, meesha ku soo noqnoqon lahaayeen adigu waad sii baxaysa fikirkaa ma qabtaa kolleyba waxaan qabaa hay-adda fulinta inaysan laba hoggaan yeelan inay hal hoggaan yeelato marka ama waxay noqon kartaa inuu prime ministerka hogaamiyo sidaa la isku ogaado oo aan la isaga daba iman ama sidii kale ee ka duwan haddii taa aan la isku waafaqsanayn laga wada hadlo ma aha wax hadda khuseeyo madaxweynaha iyo prime ministerka keliya waa wax qaranka oo dhan khuseeyo qarankeenu wuxuu doortay nidaam baarlamentariga nidaamka baarlamentariga awooduhu waa kala baxsan yihiin Eh, prime ministerku iyo xukuumaddu waa hay-adda fulinta shaqada fulintana ayaga iska leh marka anigu waxay la tahay inaan laba hoggaan iyo laba madax waa tahay eh, aysan eh, wanaagsanayna meel laysugu geeyo arrintaasna waa arrin u baahan in laga wada hadlo waana waxyaabaha aan eh, rajaynayo in mustaqbalka la waa tahay labada kun iyo shan iyo tobanka sanadkan dhalanaya een, bal saadaal ka bixi een, ma aa- mana aaminsan tahay in sanadka labada kun iyo lix iyo tobankana soomaaliya doorasho ka dhacayso een, cabdilcasiizow anigu aad baan u jeclahay in taas u dhacdo leanna ummadeenu waa u baahan tahay in doorasho ay dhacdo in eh, nidaam dowladeed la helo xukuumadeed oo sal leh oo legitimacy leh oo dadka eh, hogaaminaya ay yihiin dad shacabku eh, soo doorteen laakiin caqabado badan baa jira melihi lama gaari karo laakiin caqabado badan baa jira waxaa loo baahaya in xoogga laisuu geeyo horey loo socdo ilaahayna la kala saarto oo ilaahay la kaashado waxaan rajeynayaa in soomaalidu meel fiican ay gaarto
waa tahay ugu dambeyntii mudan ra-iisul wasaare adiga shaksiyan maxay tahay tallaabada ku xigteed qaadayso
kolleyda anigu hadda da-da aan joogay iyo mansabka iyo shaqada aan soo qabtay waa inaan sii wadaa shaqada nooc kaleba aan u qabtee waa inaan dalkayga usii shaqeeya ama aan la taliyo ama aan sidii aan u shaqayn karaba waa inaan u shaqeeyaa ma aha qofku markii uu kursiga ka dego inuu ka dhuunto dalkiisa oo uu ka howl yaraysto waa in dalka wax loo huraa waa in dalka wax loo qabtaa waa tahay marka mas-uuliyadda waxaa nooceeduna isbedelaysa mas-uuliyaddu naga harimayso marka siyaasadda waad kusii lug lahaanaysaa baan u gartay waa kusii lug lahaanaynaa iyadoo si constructive ah ama si wanaagsan ah ee aanan ahayn mucaaradad iyo iyo iyo iyo siyaabo kale aan ahayn ma laga Waa yaab kusii lug lahaanaynaa.
ma laga yaaba marka inaad xisbi siyaasadeed furatid weli eh, waa waa wakti hore inaan hadda un baan eh, shaqadii maanta baan wareejiyey marka waa mar dambaan ogaan doonaa haddii alle kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o a cabdicasiis xuseen cismaan